إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qarax xoogan oo khasaare badan dhaliyey ayaa ka dhacay magaalada muqdisho kaas oo lala egtay xubno doonayay inay ku biiraan ciidamada dowladda federaalka dagaallo mar kale lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay duulaadka degmada moqokori ee gobolka hiiraan askari ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ku dilay nin u shaqaynaya hay-ad maxalli ah oo ka howlgasha gudaha magaaladaas xildhibaan hore ayaa sheegay in xasan shiikho uu sugayo oo keliya kacdoon shacab oo xukunka looga tuuro maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ah ayaa lagu eedeeyey inuusan waxba ka qaban waddooyinka burbursan ee magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa xabsiga dhigay gaadiidley ka hadashay dhaca iyo baadda ah ay kala kulmayaan dowladda federaalka dowro lagu baranaya xirfadda jaldiyeynta kutubada ayaa magaalada saakow loogu qabtay haweenka wax ka barta madaarista diiniga ah ee ka furan magaalada qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gudaha waddanka maraykanka قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa labaatanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan siddeed iyo tobanka bisha shanaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qarax xoogan oo khasaare badan dhaliyey ayaa ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo lala eegtay xubno doonayay inay ku biiraan ciidamada dowladda federaalka warkaas iyo war kaleo ku aadan dagaallo mar kale lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ah oo maanta ka dhacay duleedka degmada moqokori ee gobolka hiiraan waxaa ka warramaya maxamed daahir calasow haye maxamed aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir wararka inaga soo gaaraya gobollada hiiraan iyo banaadir ayaa sheegaya in maanta halkaa ay ka dhaceen howlgallo qorshaysan oo ay fuuliyeen ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaas oo khasaaro lixaad leh u geystay dowladda federaalka haddaan ku horumarno gobolka banaadir wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in barkhadii maanta howlgal qarax ah lagu qaaday askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo ku sugnaa xerada damaayo ee degmada hodan howlgalka oo ay fuuliyeen mujaahidiinta al-shabaab ayaa si gaar ah u beegsaday askar la diyaarinayay kuwaas oo sufuuf ku jiray xilliga la bartilmaameedsanayay waxaana qaraxa uu ahaa mid aad u xooggan oo laga maqlay meelo badan oo muqdisho ka tirsan isla markaana sababay khasaaro lixaad leh oo gaaray askarta dowladda federaalka gordhow haashim mujaahidiinta al-shabaab waxa ay soo saareen war-saxaafadeed ku saabsan howlgalka ka dhacay muqdisho waxaana war-saxaafadeedka uu u qornaa sida tan ciidamada mujaahidiinta waxay barqadii maanta oo xad ah howlgal qarax ah la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa afaafka hore ee xerada damaayo degmada hodan ee magaalada muqdisho maleeshiyadan ayaa xilliga la beegsanayay waxay goobta u joogeen si loogu diiwaangeliyo ku soo biirista ciidamada kooxda riddada ah ee saliibiyiinta ku gacan siinaya baa la yidhi la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka iyo sidii dalkan soomaaliyeed loogu gacangelin lahaa cadowga islaamka iyo muslimiinta allah fadligiisa howlgalka ayaa u dhacay sidii loo qorsheeyey war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidanka xarakada shabaabulmujaahidiin oo sii socda ayaa lagu soo hadal qaaday khasaaraha uu sababay qaraxaasi waxaana lagu yidhi allah fadligiisa howlgalka ayaa u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaana halkaasi murtadiinta ka soo gaaray khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah tirada hordhaca ah ee dhimashada murtadiinta waxa ay gaaraysaa in ka badan soddon murtad halka dhaawacu uu kor u dhaafayo konton kale war-saxaafadeedka ayaa looga digay cid kasta oo ku biirta dowladda federaalka waxaana lagu yidhi mujaahidiintu waxay mar kale u digayaan cid weliba oo doonaysa inay ku biirto cadowga ashahaadala dirirka ah ee horarka ku ah diinta dalka iyo deeqda ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxayna qof walba oo arrinkaas ku fikiraya xasuusinayaan in aysan ku kadsoomin ballanqaadyada dhalanteedka ah ee ay saliibiyiintu u samaynayaan taas beddelkeedana kuwaana qaataan dharbaaxooyinkii ku dhacay murtadiintii iyaga kaga horreeyey dhabbaha halaagga ee ashahaadala dirirnimada kuwaas oo u qaybsamay qaar saldhigyadooda lagu dhexlaayay kuwa meydadkooda furumaha looga soo cararay qaar dhaawacyo xun weli la jiifa iyo kuwa walwal iyo cabsi joogto ah la nool gabagabadii bayaanka waxaa lagu yidhi waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab balan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhidhifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geeda soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu lilaah fain intahuu falaa cudwaana ila cala aldaalimiin walilahi alcizatu lirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka dhanka kale wararka naga soo gaaraya wilaayada hiiraan ayaa sheegaya in dagaalo culus oo u dhexeeyey mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka ay saakay mar kale ka dhaceen duleedka degmada muuqukori ee gobolka hiiraan dagaaladan oo ahaa kuwo isdaba joog ah ayaa saddex jeer lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka dhimashada dagaaladii maanta ka dhacay duleedka magaalada muuqukori ee gobolka hiiraan ayaa gaartay toddoba iyo toban askari waxaana dhaawaca uu sii cagacagaynayaa lix iyo labaatan kale saraakiisha goobta lagu dilay waxaa ka mid ah cabdi yuusuf salaad oo loo yaqiinay cabdi goomey waxaana uu ahaa sarkaal si gaar ah loo beegsaday oo muddo dheer ay ku raad joogeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ninkan uu ku lug lahaa amaba uu ka dambeeyey tacadiyo iyo falal dembiyeedyo lagula kacay dadka shacabka ah ee ku dhaqan qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dagaalka oo muddo socday ayaa sababay in ciidanka dowladda federaalka ay firxadaan iyagoo ka cararay goobta lagu dagaalamay shalay ayay ahayd markii ciidanka mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ay isku fara saareen duleedka magaalada muqukuri ee gobolka hiiraan waxaana kordhay khasaaraha ka dhashay dagaalkii shalay oo hadda maraya lixdan iyo lix askari halka dhaawacu uu sii cagacagaynayo boqol iyo shan askari hashima wixii tafaasiil dheeraad ah ee wararkan ku soo kordha waxaan ku soo sheegi doonaa wararkeena dambe insha allah askari ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ku dilay nin u shaqaynaya hay-ad maxalli ah oo ka howlgasha gudaha magaaladaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim
wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegaya in askari ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed oo saacadihii lasoo dhaafay magaaladaasi ku dilay nin u shaqaynayay hay-ad maxalli ah oo lagu magacaabo jubba foundation ninkan la dilay ayaa lagu magacaabi jiray abshir xasan cabdiraxmaan abshir gaab wuxuu falkan dilka ah ka dhacay gudaha xafiiskiisa sida ay xoguhu ku waramayaan wararka ayaa intaasi ku daraya in ninka la dilay iyo askariga ay murmeen taasina ay keentay in falkan uu ku dhaqaaqo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa dhiigga dadka rayidka ah iskaga daadiya si macno darro ah iyadoo aysan jirin cid kula xisaabtamaysa dhibaatooyinkan xanuunka badan ay u geysanayaan bulshada xildhibaan hore ayaa sheegay in xasan sheikh uu sugayo oo keliya kacdoon shacab oo xukunka looga tuuro tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli
zakariye maxamuud xaaji oo ah xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha siyaasadeed ee uu wajahayo xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalk ay dadka oo dhammi la yaaban yihiin halkii laga doonayay inuu wax ka qabto asamooyin kala degay dowladdiisa oo ay ugu horeyso fishilka xagga ammaanka uu beddelkeeda ka doortay inuu ku mashquulo wax aan jirin oo lagu dhibaateynayo bulshada waxa weeye madaxweynuhu anagu madaxweynean ku ogeyn siduu u joogay u xisbi sidii maaragtay aan shaqo haynin dadka aan shaqada hayn ba xisbiyada samaystaa shaqadii u horreysay shaqadii ugu weynayd oo xisbiga loo samaysan lahaa madaxweynaha haysta waa madaxweyne muxuu ka doonay xisbiga markaway waa la yaabanya waa laga yaaban yahay dadkii o dhan baa la yaaban adduunkii baa la yaaban muxuu ka doonay shaqadii laga rabay baaba dhaawacan amni ma jiro oo waad ogtahay jabka iyo dhibaatada ciidamada kusoo dhacay dhaqaale ma jiro dadkii muxuu ahaa daad baa qaaday magaaladii xamar haye marka waxaasoo dhan inuu ka shaqeeyo oo hagaajiya yahayd iyadoo dadkii biyuhu qaadeen oo gurya la-aanta ah oo barakacay buuxaan buu madaxweynuhu xaflada iska qabsanaya mar shan iyo tobankii may xaflada waatuu ka hadlaayo xisbiga uu ka hadlaayo sheegay in lagu mashquulo waxaan jirin iyo daalku inuu xisbi aan samaysanay oo la inqilaabada ummadii soomaaliyeed awalba iyadoo inqilaabnay wax la garan karo maaha bulshada muqdisho ayuu sheegay inay ku jiri doonaan dhibaatada hadda haysata haddii aysan iska qaban madaxda la midka ah xasan sheekh oo uu sheegay in ay yihiin kuwa dalka iibiyey oo doonaya in ay shisheeyaha u beylihiyaan xildhibaanada ayuu dhanka kale sheegay inay yihiin kuwa dembiilayaal ah xasan sheekhna ay iyagu keeneen iyagoo og dembiyo kala duwan oo uu horay u galay oo ay u horeyso in dhulka soomaali galbeed oo u hibeeyey xabashida itoobiya soomaalida halkaas deganna uu ku sheegay in ay etoobiyaan yihiin soddon iyo shan sanay dhibtaasi haysatay oo hadba qolo noocaasi imanaysay haddaysan heryada iska qaadin dhibtaasay ku jirayaan hadba ninbaa imanaya beecinaya iyagoo dhan mar batroolkii la beeciye wixii kor saaraa markay dhammaadeen oo laga takhalusay oo macaaqabuurihii muslimka ku jireen halkii mitir labadii mitir oo abayaashii awdayaashii ku lahaayeen lala soo baxay ayaa haddana calooshii la aadayo batroolkii iyo muxaaha loo dhacay uraniumkii iyo wixii caloosh ku jira aan qodana leeyahay badiina la xaalufiyey jawaabtiisu waxay noqonaysaa kacdoon shacab shacabka soomaaliyeed inay kacaan xildhibaanadu waa dembiilayaal waxay ku sixi karaan dembigooda iyaga oo madaxweynaha rida waayo madaxweynuhu xilkiisii waa gabay wuuna ku tacadiyey ummadda soomaaliyeedna dhib buu u geystay mid waa hore dhintay iyo mid noolba saddexda boqol iyo labaatan iyo sagaalka xildhibaan ummadda soomaaliyeed meel bay ugu qoran yihiin magacyadoodu waa qoran yihiin awalna xasan sheekh iyagaa markii horena keenay kuwii ka horreeyaa keenay haddana iyagaa keenay isagoo taariikhdiisa loogyahay oo ninkii dhaantada ku tuntay meesha la yidhaahdo dhulkii soomaaliyeed oo xabashidu haysatay magaaladii la oran jiray muxuu ahaa jigjiga oo yidhi etoobiyaan baa tiin dadkii soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee xasan sheekh oo markii lasoo dooranayay manaabiirta ka sheegayay inuu wax u qaban doono dadka soomaaliyeed ayuu muddo kadib waxa uu bilaabay inuu dhaco hantidooda midda guud ahaaneed iyo tanqaaska ah waxa uu naxaraash la dulmaray masaajid madaaris goobo ganacsi iyo guryo badan isagoona hooyooyin badan oo soomaali ah ka oysiiyey xili nisfuleyl ahna guryahooda ka barakiciyey maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk ah ayaa lagu eedeeyey inuusan waxba ka qaban waddooyinka burbursan ee magaalada muqdisho maxamed muudey axmed oo muslim ayaa ka waramaya
dadka isticmaalaa waddooyinka magaalada muqdisho oo ay ugu horeeyaan gaadiidleyda ayaa cabasho ka muujiya burburka baaxadda leh ee ka jira waddooyinka ugu muhiimsan xamar gaadiidleyda ayaa sheegay in ay maritaanka waddooyinka qaar dhib ku qabaan burburka ka jira awgii sidoo kalena ay fadhiyaan biyo waddada isku xirta isgoyska dabka iyo suuqa bakaaraha ayay gaadiidleydu si gaar ah cabasho ugu muujiyeen waxayna sheegeen inaanay marin oo ay soo galaan wareeg dheer maadaama ay burbursan tahay biyana fadhiyaan waddaan see u jajabtay ma marin burbur badanna waa ka muuqdaa waa arkaysaa marka waddada dhismee u baahan tahay marka in la maro waxaa ka horeeya inay hagaagsan tahay waa la dhagax dhigay laakiin dhagax dhig muxuu tiraahe waa afka ka sheeg waay qawda maqashay waxnaha u qaban waa mafaan dadkaan dad wax qabanaya ma ahan dhib badan ayaan ku qabnaa oon la soo koobi karin muddo shan bilooda waddadan ma ana marin waddooyinka badan sidee xamar u badiyo dhanna waa ku dhibannahay ciiddiyaa taalla roobabkiyaa jijibshay marka dhibaatada noocaasaan ku qabnaa annaga ayadoon la daryeelaynin oo iska burbursaneed roobkiyaa uga sii daray wax dambe wax ka qabtan maana arag waxaan qabnaa cabasho saa'ida oon wax jaamka taale la arag oo waddooyinka ciiddu iska yaalliin oo waddada dabka ugu daran tahay dhaqaale badan ayay dowladda federaalku ka qaadaa shacabka mana jirto adeeg bulsho oo ay siiso dadka ciidamada dowladda federaalka ayaa xabsiga dhigay gaadiidley ka hadashay dhaca iyo baadda ay kala kulmayaan dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar kadib maalmo kooban ka hor ay warbaahintu ka hadleen xubno ka tirsan guddiga gaadiidleyda magaalada muqdisho islamarkaana ka cawday dhac iyo baad ay kala kulmayaan dowladda federaalka ayaa waxay ugu dambeyn ciidamadu xabsiga dhigan shakhsiyaad ka hadlay dhibaatada lagu hayo gaadiidleydan oo badeecadaha kasoo qaada dekada magaalada muqdisho islamarkaana geeya qaar ka mid ah gobolada dalka ayaa waxa ay sheegeen dhac baasan ay kala kulmayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka qaar ka mid ah xubnihii ka hadlay dhibaatanaya ciidanka ka xaysan garaash ku yaalla magaalada muqdisho iyadoo sidoo kale ciidanku la wariyeen gaadiidta darawlada sida uu sheegayo mid ka mid ah gaadiidleyda magacayga waxaa la yidhaahdaa yuusuf cumar cali waxaan kamid ahay gaadiidleyda odayaasha gaadiidleydan kamid nahay aan kamid ahay beryahan oo dhan cabashaan qabnay idaacadahaan taagnay cabashadayna waxaan rajiyey inay duqa magaalada muqdisho uu soo fargeli doono marka waxaa ka dhalatay xaal idaacadaha ula hadasheen caburis in dadkii la afduubo hawada ay xabsiyaal ay jiraan baabuurtooduna ay xiran tahay ayaguna ay xiran yihiin dadkaas waxaa laga soo dhexiray garaash ku yaalla xaawo casir beryahan ay cabasho qabeen waxayna ka cadahayeen koox isku magacaawday dillada gaadiidka gobolka banaadir walaa dadkaas waxay u dhexeeyaan shan ilaa afar ay u dhexeeyaan inay awoodda ugu horreysa horta adeegsanayaan amiir ninka la yidhaahdo ayay warqad ka heestaan awoodda lamaado isticmaalayana yani gacanta lamaadna waa booliska ninka la yidhaahdo macalin mahdi oo isagu shirkaba la ah ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee shisheeyaha taabacsan ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyagoon mar walba u geysanaya dhibaatooyin isugu jira handadaad dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale oo nololyihiin bulshadan dowro lagu baranaya xirfadda jaldiyeynta kutubada ah ayaa magaalada saako loogu qabtay haweenka wax ka barta madaarista diiniga ah ee ka furan magaalada maxamed muudey axmed oo muslim ayaa ka warramaya
tuuradan oo lagu barayay haweenka muslimaadka ee wax ka barta maraakiista ku taala magaalada saako sida loo jildeeyo masaaxiifta qur-aanka ayaa lagu soo gunaanaday magaalada haweenka ka faa'iidaystay dowladani farsamada gacanta ahayd ayaa tiradoodu waxa ay gaaraysaa soddon iyo shan qof waxayna ka kala socdeen ilaa lix markas oo ku taala magaalada saakow nabadoon cabdulaahi ansaari oo ka mid ahaa waxgaradkii ka qayb galay soo xiritaanka dowladda ayaa soo dhoweeyey xirfadani la baray haweenka madaariista taas oo qayb ka ah ilaalinta qur-aanka kariimka waa mashruuc lagu fawsay dadka farax geliyey annagoo dhanna dhiirigelisay aan jecelnahay adinkuna waxaad noqonaysaan man sanna sunnatan xasana falow ajra ajra man camila bixa adinkuna taasaad noqon gabadhii maanta idinkaga dayato oo kutubta soo ururso saan idinla yeesho soo adinka inkuma dayanin ajarkeeda ehe iyadoon laga naaqusinin adinkana haddee waad leedihiin maxaa yeelay adinkaa tusay ma tahay mise ma ah ila xadiiska nebigaa noo tilmaamahay waxaan idin dhihi ilaahay ha idin sharfo ilaahayna subxaana wa tacaala camalkiina maqbuul ha idinkaga dhigo qaar ka mid ah haweenka ka faa'iidaystay dowradan ayaa ka mahadceliyey dowradda iyaga oo tilmaamay in ay wax badan ka faa'iidaysteen aniga umusafa oo ku nool degmada saako waxaan dooran noo soo gebagabeeyey markiska cumar khadiija waxaanu ahayn madaarista dhammaal oo ku yeesha degmada saako waana ka faa'iidaysanay waxaana noo soo gebagabeeyey dooro lagu baranaya kutubaha sida loo salabeeyo ama loo hagaajiyo oo jeldigooda oo maharagtaaya loo hagaajiyo si aan u xafidno qur-aanka kariimka ah anigu ah magaceyga umu sumaya oo ka socdo madrasada umahani waxaan halkaan isugu nimid inaan baranno ama aan xifdinno kalaamu rabbiilcaalamiin sidii loo xifdin lahaa alxamdulilaah si fiican ayaan ooga faa'iidaysanay inaan baranno kitaabka allah si loo xifdin lahaa ama loo ilaalin lahaa waayadii lasoo dhaafay maktabka dacwada degmada saako ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa waday dardar gelinta dowraadka diiniga ah ee loo qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qarax dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa ka dhacay gudaha waddanka maraykanka ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay halka shan kalena ay ku dhaawacmeen qarax bam ah oo galabnimadii shalay ka dhacay magaalo ka tirsan gobolka californiya ee dalka maraykanka iyadoo f b i-da maraykankana ay xaqiijisay inuu qaraxu ahaa mid olokaca duqa magaalada ah oo ka dhacay qaraxa ayaa sheegay in qaraxa uu ku jiray gaari la dhigay afaafka hore ee goobta uu ka dhacay ama meel u dhow goobtaas dhankeeda hay-adda sirdoonka gudaha maraykanka ah ee lasoo gaabiyay f b i-da ayaa sheegtay in qaraxa ka dhacay californiya oo ahaa waxa ay ugu yeertay fal argagixiso oo lokaca ma jirto cid ilaa hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxaas balse saraakiisha maraykanka ah ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa